Maxamed Cusmaan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee bartay culuumta ganacsiga iyo dhaqaalaha. Wuxuu si gaar ah diiradda u saaray fahamka iyo horumarinta ganacsiyada yaryar kuwaas oo laf-dhabar u ah koboca dhaqaalaha iyo shaqo-abuurka dalka. Aqoonyahan Maxamed ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay la yimaadaan hal-abuur ganacsi si ay ugu horumariyaan noloshooda iyo tan qoyskooda.
muhiimadiisa aan kusoo koobi karnaa ganacsiga yaryar waa waa bulshada inteeda badan waxay ku tiirsan tahay ganacsiga yaryar soomaali markaa fiiriso iyo gaar ahaan hadda gobolkan ku noolnahay yacni ganacsiga wuxuu kala baxaa yani wax la yidhaahdo small business enterprise ama wax loo yaqaano sole proprietorship iyo wax la yidhaahdo ganacsiga waaweyn oo sida maxaan ku rahdaa partnershipska oo yani kambaniyada shirkooyinka ama laba qof wixii ka badan ay yani leeyihiin iyo sida corporationada marka small business waxa waaye bulshada inteeda badan maadaama aysan awoodin in yani ganacsiga waaweyn ama large scale business inay samaystaan yani waa waxa keliya oo bulshada inteeda badan available-ka u ah oo ay awoodi karaan hooyada maxaan ku rahdaa isheeg qofka yacni raba inuu noloshiisa uu halgan la galo yani sida uu u sameyn lahaa wax la yidhaahdo yani kobac dhaqaale ama waxa wax la yidhaahdo yani livelihood waxaan yani nolosha biniaadamka asaasiga ah sidii yani u dabooli lahaa waxa uu ku qasban yahay in maxaan ku rahdaa uu sameeyo wax loo yaqaano small business taasoo keeni karta in yani qofka noloshiisii ama uu maareeyo ama u daboolo marka ganacsiga yaryar waxaan dhihi karnaa waa ganacsiga ugu badan oo yani bulshada inteeda badan qeyb ama qeybeeda kala duwan ee yani available-ka ah ama laga heli karo marka muhiimadiisa ugu weyn waxaa waaye yani waxaa ku tiirsan dhammaan qoysaska soomaaliyeed intooda badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay ku tiirsan yihin small businesska taasoo marka u dhigan in small businesska uu leeyahay muhiimad aada u weyn maadaama intaas bulshada qeybteeda ama seventy five percent ama boqolkiiba todobaatan iyo shan ka mid ah ay ku tiirsan yihiin wax loo yaqaano small businesska dhinaca kale wuxuu codsaday maamulka hirshabelle iyo hay-adaha inay fududeeyaan helitaanka deeqaha ganacsi si dhalinyarada ay ugu noqoto dhiirigelin
wallaahi yacni ganacsatada yaryar waxaa waajib oo saaran in maxaan ku rahdaa ay ku dadaalaan sidii ganacsigooda u guuleysan lahaa yani ayagoo ka fiirinaya yani tayada shayga ay gadayaan briceka ama qiimaha ay gadayaan yani availabilitieska ama waxyaabaha badeecooyinka ay iibinayaan helitaankooda inay ku dadaalaan yani jowhar hadda waxaan dareemeynaa yani waxaa jiro culeys u gooni ah oo ay ka mid tahay wadooyinka yani waxyaabahaas oo dhan waa inay ka fikiraan yani dadka ganacsatada aadka u yaryar oo yani soo kabanaya waa inay yani sameeyaan wax loo yaqaano midow waa inay sameeyaan yani inay sameeyaan yani wax loo yaqaano unity ama midow ama yani ku wajahayaan xaaladahan oo maxaan ku rahda isheeg businesskooda iyo qaabkay ugu tashan lahaayeen yani inay sameeyaan qorsho ay laftirkooda oo ay ganacsigoodaas kor ugu qaadi lahaayeen yani qof walba waa inuu sameeyaa maxaan ku rahdaa ganacsigiisa inuusan ku dayin qofka agtiisa ah inuu keensado yani wax cusub oo yani oo fikrad cusub yani waxyaabahaas iyo waxyaaba yani maxaan ku rahdaa isheeg ku qotoma small businesska ah ayaan usoo jeedin lahaa inay ganacsiga yaryar wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta dhaqaalaha iyo yareynta shaqo yarida ay wajahaan dhalinyarada ku nool magaalada jowhar